waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
bas cabdulaahi ku soo dhowow dabcan maanta waxaan ka hadlaynaa muhiimadda barashada afka soomaaliga gaar ahaan dhalinyarada qurbaha ku dhalatay ama ku kortay bal muhiimad intee la eg bay leedahay cabdulaahiw in caruurta la baro afka soomaaliga asalaamu calaykum waraxmatullah xasan jaamac s b s waa kaaga mahadinaya su-aashan qiimaha badan waana salaamaya dhammaan jaaliyadda soomaaliyeed meel walba ee dunyada ka joogto iyo kuwa dalka joogaba ee naga dhegeysanaya dalkii hooyo marka marka ugu horeyso barashada afka soomaaliga waa waxa ugu muhiimsan weye sababtoo ah yacni ummaddu diimo kale kala yeelan kartaa midabyo kala duwanay kala yeelan kartaa laakiin dadka soomaaliga ah waxay isku gartaan oo isku yaqaanaan waa luqadda waxana mideeyo waa luqadda marka luqadda afka soomaaliga afka soomaaliga ah waxa weeyaan barashadiisu waa waxa ugu muhiimsan wiilka soomaaliga ama gabadha soomaaliga ah markii ay dal kale istaagto qof u eg ay aragto ay tiraa waryaa malwalba ama soomaali baa tahay waa waxana mideeyo waaye marka in ilmaha la baro afka soomaaliga ee runta la baro siyaaro badanaa loo bari karaa jaamac xasan jaamac laakiin waxaa jira afka waxyaalaha waxyaalaha basic a waaye in uu mataqaana qofka soomaalinimadiisa waxaa lagu xaqiijin karaa islaamnimada waana la wadaagaa afrikaannimada waana la wadaagaa carabnimo haddaan idhaahdo waana la wadaagaa haddaan idhaahdo mataqaana horn of africa waana la wadaagaa laakiin waxaana lala wadaagin shan iyo labaatanka milyan ee ku nool soomaali weyn dhulka loo yaqaano waa luqadda afka soomaaliga weeyaan barashadiisana waxa weyaan muqadas waayeba waa waxa ugu muhiimsan waaye waa garta marka cabdulaahi ow idinka urur ahaan arrimaha dhaqanka iyo af soomaaligaad wakhti badan ka soo shaqaynayseen sidee ama waalidiinta ugu dhiirigelisaan ama sida ugu sahlan ee ilmo ku dhashay qurbo ama ku koray loo bari karaa sidee tahay
xasan waxa weye marka ugu horeyso ilmaha in ay haddaysan lahayn meelo xarumo ah ama aysan lahayn kutub bugaag loogu mataqaana u fududaynaya ama barnaamijyo electroniga u fududaynaya ilmihii waxay soo dhexgaleen bad weyn markii laga hadlayo north america ama laga hadlayo yurub ama laga hadlayo australia miidigii kalaa ka badan afafkii kalaa ka badan iskuulkii tegayeen iyo saaxiibadoodii afaf kale ku hadlayaan marka waxaa la rabaa ilmihii guriga in laga dhigo guri soomaali ah laga dhigo waalidka waxaa la rabaa ilmihii inay kula hadlaan soomaali ay kula hadlaan waxaan xasuustaa markaan cusbaa waddankan ku cusbaa siddeetan iyo lixdii meelahaas waxaan xasuustaa waxaan daris la ahaa reer romaniyaan ah marka marka kasta oo banaanka la joogo af ingiriiska ku hadlaan laakiin gurigu waxay dhahaan guriga markii lasoo galo luqaddu way isbedelaysaa ilmahooda waxay kula hadlayaan hungarian ay kula hadlayaan marka hafaafki hungarianki uu kula hadlaayey haddii aad kasoo dhex gasho adiga wuxuu ku oranayaa hadhowtaan hadhowtaankaa kula warramaya ilmahayga markaan la hadlaayo ingiriis inaan ku hadla ma rabo marka waxay ku tusaysaa dadka hungarianka ah waa nineteen eighty five inay qiimeynayaan luqadooda inay ilmaha ka tegin marka waxaan waalidiinta anagu hadda waxaan isku daynaa in meel kasta oo suurtagal ah ama facilities aan qorno aniga bugaag yaryar aan qorqoraa oo sheekooyin yar ku yaalaan qaarkoodna waxaan kasoo iibiyaa north mataqaana yurub marka waan badinaa si ay ilmaha mataqaanaa ay u helaan waxay gacanta ku qabsadaan layli ay guryaha u qaataan waxyaale ay guryaha ku sameeyaan waxyaalahaasoo dhanaan u fududaynaa marka waxaa weeye ururkan dhaqanka hidaha soomaaliga iyo afka soomaaliga ah waxaan isku dayaa aniga inta badan inaan availability ka dhigo oo marar qaarkood hooyeyna isoo waca waxay dhahan cabdullaahi walaalo buuggaas ma haysaa ama buuggaas ma la heli karaa ama waxaasaas waa u facilitate gareeyaa mararka qaarkood yani kharashkanaga aan ku bixinaa waana u facilitate sababtoo ah si ilmihii ay u helaan waxay gacantooda ay ku ciyaaraan oo ay mataqaanaa marka su-aashaadu waxay ahayd sidee wax looga qaban karaa af soomaaliga oo qurbaha loogu bari karaa marka waxaan dhihi lahaa waalidku waa inuu layli sameeyaa waa inuu yidhaahdaa wiilkayga ama gabadhayda waxaan ka rabaa toban xarfood toban xarfood oo cusub inaan ka wada hadalno weekend toban xarfood kasoo qaado tobankaas xarfood inuu soo qaato wax yacni ama guriga ku saabsan ama wax ku saabsan mataqaanaa yacni xoolo ku saabsan ama wax ku saabsan mataqaanaa naxwaha af soomaaliga kasoo qaad maalin dhaweeda waxaan ku dhihi gmail aniga adiga iyaga inaga isaga iyada iyo yani waa xarfo yaryar waaye laakiin ujeedadu waxa weeyaan yani saddex xarfood ayaa saddex erey yaa waxay wax ka bedelayaan badnaanshihii hal qof keligiis laba qof keligiis saddex qof yani female mail waxaasoo dhan marka waxa weeyaan in ilmihii la baro oo waxyaalaha basiga la baro markaas waa u fududaanaysaa ilmahan mar hadday yaqaanaan luqad kale baritaanka luqadda af soomaaliga kuma adkaanaysa haddii hooyadii aabbaha ku hadlaan especially hooyada hooyada waxaa la rabaa inay ku adkaysato af soomaali maalin walba ilmaha wax kastaa dhaho af soomaali inay ku celiso af soomaali ku celiso marka ilmihii waa ku khasbanaanaysaa wuxuu arkayaa waxaan inay hooyadiis qiimaynayso hooyadiis inay jeceshahay inay af soomaali ku hadasho marka hadday hooyadii af soomaali ku hadasho ilmihii wuu qadarinaya marka waxaa aabbaha waa iska shaqo badan yahay uu socdaa way sii socdaa laakiin hooyadaa badhiga ah hooyada ayaa haanti ah hooyadii ayaa asalkii ah oo gurigii joogta marka waxaa la rabaa iyada inay ku celceliso af soomaaliga inta badan haddii layihaah waa garta marka cabdulaahiyow waa adiga sheegay oo in waalidiin ay kula soo xariiraan ay buug ku weydiistaan marka guud ahaan markaa fiirisid waalidiinta soomaalida imisaa boqolkiiba ku baraarugsan ama aaminsan af soomaaliga inay caruurtooda baraan waa muhiim marka qaarkood waxaad maqashaa kuwa leh haday af ingiriisna wax ku bartaan carabina bartaan qur-aankana bartaan intaasaa nagu filan marka guud ahaan waalidiinta soomaalidu muhiimadda afkooda inay caruurtooda u gudbiyaan leedahay ma la socdaan ama ma ogyihin baad isleedahay xasan waxa weeyaan marka ugu horeysa waalidiinta iyagoo oo baaluqay ama iyagoo dad waaweyna ka yimid wadankii weli way jecel yihiin inay ilmaha af soomaaliga baraan waxa weeyaan hadda waxaa soo baxay second generation yani waxaa soo baxay jiil cusub oo halkan ku dhashay oo haddana iyagana guursaday oo markaa mataqaanaa dhowr iyo labaatan jir soddon jiro ah oo maanta yani ilmaha anagoo kaleeto ah oo kulligood hadda mata xaasas leh reerar leh kuwaas ayaan ka cabsi qabaa anigu ma qiimeeyaan inta badan technocrat waaye way yaqaanaan wixii si loo helo laakiin waxay door bidayaan ilmihii inay siiyaan ipad inay siiyaan computer inay siiyaan mataqaanaa yani facilities oo technology ah laakiin waxaad moodaa luqadii inaysan ku baraarugsaneyn marka taa dhibaatada ay leedahay waxa weeyaan annaga intaan taagannahay oon joogno in aan xoojinno gudbintaas inaan xoojino luqadda qiimada qiimahay leedahay infact xasan haddaan waxyar kuu sheego afar afar luqadood ayaa layidhi adduunka way ugu duqsan yihiin adduunka waxaa ugu duqsan ugu da'weyn luqad kasta oo bini aadan ku hadlo markii scientific la yidhaahdo waxay ku qoran tahay u c l i jaamacadda california waxa weeyaan afarta luqadood ugu waaweyn adduunka ugu duqsan ayay af soomaaligu soo galay marka soomaaligu marar badan baa laisku dayey in la tirtiro oo yani milali koowaad kii labaad kii saddexaad xeelo salaasi yani guddiyo badan u sameeyeen inay af soomaaliga tirtiraan oo waxay yidhahdeen soomaalida waxaa dalkooda loo qaadan layahay isku af bay ku hadlaan marka afkaas waa in wax laga qabtaa la tirtiraa wuxuuna ka tirtirmi waayey af soomaaliga reer guuraaga reer guuraaga oon san lahayn oon istaagaynin loqadoodii wata ayuu afka ka baabi'i waayey marka dagaalkaas fara badan iyo juhdigaas fara badan ee awowyadanadii iyo awowyadii kasii horreysay u galeen in aan waxaan dhammeen boqol sano luqadii ku tirtirno wax nasiib darra waaye aada iyo aad nasiib darro u ah yacni luqaddan waxay soo jirtay inta hadda la qoran ee la hubo sagaal kun oo sano ayaa afka soomaaliga looga hadlayey geeska africa taas waa inta qoran inta aan qornayn yaa kasii badan marka wax sagaal kun oo sano lagu dagaalamayey oo hadda markay ahayd qarnigii afar iyo tobnaad ee dagaalkii ugu weynaa axmed gurey uu socday waxa ugu muhiimsan ay ku socdeen amxaaradu waxay ahayd luqadda in lala dagaalamo luqadda in la tirtiro deegaanada luqadda afka soomaaliga looga hadla la tirtiro marka luqadda taariikhdaas leh oo hadda ay ka joogto boqolkiiba soddon boqolkiiba soddon baa lagu qiyaasaa af soomaaliga inuu ka haray marka luqadda taariikhdaas leh in aan boqolkii sano ugu dambeysay annaga aan sabab u noqono inay tirtiranto waa wax laga naxo waaye maaragtay yacni dagaaladan sokeeye iyo mataqaanaa waxyaalahan iyo waa wax aad taariikh dhow waaye aad u dhow marka luqadda af soomaaliga way ka weyn tahay waxaan rabaa dadka inay bartaan inay b h d ku qaataan inay master ku qaataan inay fududeeyaan jaamacadaha australia waxay ogashahay markaad baranayso arts ama law ama waxaad baranayso waxa la yidhaha electives marka ardayda inay elective u qaataan one subject inay ka dhigtaan af soomaaliga barashadiisa iyo taariikhdiisa inay ka dhigtaan waana ugu kordhaysaa oo waxa weeyaan buundo badan ay ku helayaan iyagana afkii soomaaliga ahaa continuationkiisa iyo taariikhdiisa ay baranayaan marka luqadda soomaaliga infact quruxdiisa iyo mataqaanaa taariikhdiisa iyo hidihiisa waxaad baranaysaa marka aad dhaafto laba boqol oo sano ka hor af soomaaliga lagu hadli jiray infact diinta islaamka intaynan imaanin ka hor luqadda soomaaliga waxay ahayd luqadda ugu hodansan ee la tarsanta luqadaha kushidanka laisku yidhaahdo beja oromo cafar inta luqadood ay ka kooban tahay luqadda soomaaliga ugu xoog badnayd laakiin maanta because aan nahay dad mataqaanaa aan weli ku baraarugin naxwaha soomaaliga dhaqanka soomaaliga taariikhda soomaaliga aan ku baraarugin luqadii way si tabar yaraanaysaa isticmaalkeedana wuu yaraanaya maanta waxaa arkaysaa wariyayaashii idaacadda soomaaliyada ka hadlayey ama caasimada ka hadlayey ama gobolada ka hadlayey oo boqolkiiba siddeetan isticmaalayo xarfo carabi ah xarfo talyaani ah xarfo ingiriisa isticmaalayo iyagaa la rabay inay warbaahinta laga dhigo dad af soomaaliga ku fiican laga dhigo marka xilligii kacaankii way jirtay oo waxaa jirtay hay-ado dhan oo af soomaaliga lagu barto marka waxaan jeclahay aada u jeclahay in daraasadaas lasoo celiyo oo doodaas lasoo celiyo oo af soomaaligii sidii lagu xoojin lahaa aan ka doodno wax aniga keliya ma aha culimo fara badan oo soomaaliya aaminsan arrintaas in aan baraarujinno ummadda soomaaliyeed sidii luqadda wayna midaysaa luqaddu qabiil ma laha luqaddu gobol ma laha luqadda waa luqad looga hadla shan iyo labaatan milyan oo soomaali ah ayay midaysaa marka waa in aan xoojinnaa oo aan isku daynaa in luqadda sidii loo soo dardargelin lahaa oo xarfihii xataa haddaad fiiriso gabayadii sayid maxamed bile xasan iyo kuwii ka horreeyey ismaaciil mire raggaasoo dhan haddaa fiiriso xarfahay isticmaalayeen hadda lamaba isticmaalaba marka taa waxay kutusaysaa luqadii inay sii dhimanayso marka waa in aan mataqaanaa fadhiga ka kacnaa soomaali haddaan nahay waalidiinta austraaliya jooga iyo kuwa qurbaha joogoo dhan ay fadhiga ka kacaan sidii ay jiilasha cusub afka soomaaliga loo bari lahaa wixii facilitiesa diyaaran la nahay aniga hooye ila soo xiriirtay ama abi ila soo xiriiray oo aanan dhihin waxa materialkaas ama io imaw qaado ama meeshaasaa laga helaa ama sidai kugu fudud ma jirto marka waxaan jeclahay in luqadda laysku dayo in ilmaha sida loo bari lahaa waa garta cabdulaahi tan ugu dambaysa marka waxaad aada ugu celcelisay in luqadda af soomaaligu ay tahay waxaana mideeya markay noqoto diinta islaamka aan ummado kale la wadaagno midabka dad kale la wadaagno markaad fiirso soomaalida dhexdeedase khilaafyo badan oo siyaasadeed baa jira iyo xasilooni daro dalkii iyo bulshada dhexdeeda ka jirta sidee marka midnimadaas af soomaaliga dadka la isugu keeni karaa iyagoo hadday rabaan siyaasadihii iyo waxyaalihii kale isku khilaafsan laakiin loo ay u arki karaan tanu inay tahay mid midaysa oo ka dhaxaysa
absolutely waa su-aal muhiima xasan waxa weeyaan soomaalida keliya ma aha adduunka oo dhan waxaas oo mataqaanaa yani loo yaqaano winninka ama successfulka ah ama mataqaanaa yani waxa loo yaqaano mataqaanaa guul gobonnimo waxaasoo dhan dadka way ka dhexaysaa waa la jecel yahay afka soomaaliga wuu naga dhexeeyaa wax alla wixi wanaajintiisaana qof soomaaliya oo ka hor imaanaya ma jooga ama ha jooga mataqaanaa tanariiba kenya dhexdeeda ama ha jooga mataqaanaa jabuuti ama ha jooga jigjiga ama ha jooga xamar ama ha jooga boosaaso waa isku mid soomaalidu waxay ka midan yihiin qof haddii uu wax fiican luqadda soomaaliga ku qoro ama ka sheego waa laga midaysan yahay in loo arko guul soomaalida usoo hoyatay marka waxaa la rabaa si looga gudbo waxyaalahan ay keenayaan resourceska iyo gaajada ay keenayaan dagaal hadda aragta sidiisaba wuxuu ku beysgaraysan yahay ama resource ama wuxuu ku beysgaraysan yahay mataqaanaa wuxuu ku beysgaraysan yahay gobolaysi ama qabiil marka waxyaalahaas si looga gudbo waa in la xoojiyaa waxana mideeya la tabar yareeyaa waxana kala geeya si marka loo arko in horta aan ka midaysannahay waxa guud maalin dhaweyd markii layidhi amxaara waddanka imaanaysa soomaalidu waa ku midoobay in mataqaanaa waxaa raalli aan ka ahayn laga ahayn marka waxyaalaha namideeya waxaa ka mid ah dhaqan wanaag waxyaalaha namideeya waxaa ka mid ah mataqaanaa yacni afka soomaaliga ah marka afka soomaaliga haddaan weyneyno oo wanaajino oo hadda dugsi laga furo kasoo qaad mataqaanaa flemington ama dugsi kale laga furo warabi ama dugsi kale laga furo epping waxaa arkaysaa naag soomaaliya ama nin soomaali ah oo ilmihiisa kasoo qaadaya xaafadaha ugu shisheeyo keenaya macnaha wax kale ma aha facilitationkaas yani haddii marba loo hamba qaado in waxna mideeyo la weyneeyo soomaalidu uma kala harto marka waa in aan xoogga saarnaa waxyaalahana mideeya soomaalinimadana mideysa in xoogga la saaro sababtoo ah haddaad fiiriso dalalka aada u horumaray sida maraykanka oo kalete iyo ingiriiska oo kalete iyo wax kasta waxay ka horumariyaan daljacayl wax la yidhahda patriotism wax la yidhahda mataqaanaa wadaninimo yay ka horumariyaan wax walba waxay uga horumarinayaan waxa weeyaan waa inta midaysa waaye sababtoo ah boqolaal diin baa jirta boqolaal oo dad oo kala duwanaa jira laakiin amerikaannimo yaa midaysa ingiriisnimo ayaa midaysa hindinimo ayaa midaysa marka annagu waa inaan xoojinaa soomaalinimada soomaalinimada waxay ku abtirsataa afkanagay ku abtirsataa dhaqankanagay ku abtirsataa hidahanagay ku abtirsataa marka taas inaan midayno ayaa ka xoog badaanayso gobolaysiga iyo resourceska lagu dagaalamayo iyo waxyaalahan kaleeto waa inaan horta qofka tusnaa wiilka dhallinyarada ah ee jahawareersan in uu lahaan jiray dhaqan in uu lahaan jiray hiddo inuu lahaan jiray af mataqaanaa soo jiray sagaal kun oo sano iyo ka badan marka taas markaan xoojinno waxyaalaha kale waa iska daciifayaan aniga saasay ila tahay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho